habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axada oo bisha februaayana ay tahay siddeed iyo labaatan sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka taleefannada gacanta iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda habeennimona waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo haaruun macruuf
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid a qaraxyo waaweyn oo galabta ka dhacay magaalada baydhabo iyo dad badan oo laga cabsi qabo inay ku dhinteen
qaraxa muqaayada noociisu wuxuu ahaa hal qof oo isoo miidaamiyey oo qarax uu ku xirnaa ayaa meesha muqaayada ayuu galay waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda dameeraha la bari siinayo iyo diiftan xamar qaayib daayimow maxaa xigi adduun dabadii weeyaan
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan warbixin ku saabsan shirka madaxda igaad ee magaalada jabuuti iyo weliba barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu doori doona laba qarax oo waaweyn ayaa la sheegay inay galabta ka dhaceen magaalada baydhabo ee caasimadda maamul goboleedka koonfur galbeed warar hordhac oo aanu helnay ayaa sheegaya in labada qarax uu mid ahaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa halka kan kalena uu ahaa sida la sheegay qof ismiidaamiyey oo isku qarxiyay maqaayadda beder ee bartamaha magaalada baydhabo warar aanu ka helnay shaqaalaha ambalaasyada ayaa sheegaya in ugu yaraan siddeed iyo toban qof ay dhinteen iyadoo dad badan oo kalena ay ku dhaawacmeen qaraxyadan wixii warar ee ku saabsan arrintaasna goordhow ayaad maqli doontaan wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa iyaguna waxa ay sheegayaan in dagaal saacado qaatay oo dhimasho iyo dhaawacba sababay uu saaka halkaasi ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa al-shabaab deegaan ku dhow tuulada biyacadde ee degmada mahadaay ee hoostagta gobolkaasi sida uu v o eda u xaqiijiyey ama ay u sheegeen dadka deegaanka ku sugan dagaalka ayaa waxaa ku dhintay ilaa iyo laba ka mida dhinacyadii dagaalamayay iyo afar kale oo ay dhaawacyo soo gaareen dagaalkan ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladda ay howlgal ugu dhaqaaqeen deegaan uu iskohorimaadku ka dhacay saraakiisha ka tirsan ciidamada dowladda ayaa warfidiyeenada u sheegay in deegaankaasi lagu dagaalamay ee ciidamada dowladda haatan gacanta ku hayaan
iyadoo dad badan oo reer syriya ay ku jiraan deganaansho ka dhashay xabad joojintii la gaadhay ayaa haddana wararka qaarkood ay sheegayaan in meelaha qaarkood ay ka socoto duqaymo oo dhinaca cirka hay-adda xuquuqda aadana ee fadhigeedu iyo dalka britain ayaa sheegaysa in ugu yaraan lix tuulo loo geystay duqaymo xagga cirka ah kooxdan ayaa hadalkeeda sii raacisa inaan weli la aqoonsan diyaaradaha dagaal ee duqayntan geystay iyo weliba in duqaymuhu ay ka dhaceen goobihii ay ka dhaqan gashay xabad joojinta iyo in kale heshiiska xabad joojinta ayaanay ku jirin goobaha ay ku sugan yihiin kooxaha isis ama daacish iyo jabhadda al nusra
kooxaha u ololaya isbedel doonka ayaa u muuqday in ay guul weyn ka gaareen doorashada ka dhacday dalka iiraan inkastoo weli ay socoto tirinta codadka waxaana la filayaa in natiijada codbixinta ee ugu dambaysa lagu dhawaaqo maalinta beriya natiijooyin horudhaca oo la helaya ayaa waxa ay muujinayaan in natiijo wanaagsan ay gaareen kooxaha isbedel doonka ah iyo kuwa qunyur socodka ah ee u janjeera dhinaca danaha reer galbeedka madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi akbar hashemi ayaa ka mid ah dadka ugu horeeya ee tartanka golaha sare ee waxgaradka golahan oo ay ka mid ahaayeen saameyna islamarkaasina dusha ay kala socdaan howlaha shaqo ee hogaamiyaasha sarsare ee dalka iiraan sida ayatullaahi cali khamaneyn hogaamiyaha sare ayaa iska leh kelmadda ugu dambeysa ee siyaasadda waddankaasi
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington sidii aad warkaba ku maqlayseen waxaa magaalada baydhabo galabta ka dhacay qaraxyo waaweyn oo la sheegay inay galaafteen nolosha dad aad u fara badan shaqaalaha gurmadka ayaa idaacadda v o a u sheegay in ugu yaraan haatan la xaqiijiyay dhimashada siddeed iyo toban qof tobannaan kalena ay ku dhaawacmeen sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka ee magaalada baydhabo goordhoweed kula xidhiidhay mid ka mid a shaqaalaha gurmadka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin tirada dadka aan qaadnay laba laba goobood ayaa qarax uu ka dhacay goobta koowaad muqaayad beder la yidhaahdo waaye waxaan ka qaadnay saddex ambalaas baan aheen diyaajadii markii koowaad waxaan qaadnay saddex saddex sagaal qof ayaan geenay oo dhaawac ma garat marka sagaalka qof ee maqaayadda aad ka qaadeen beder ma waxaa jiray dad meedadoo meesha aad ka qaadeen ama aad uga tagteen dad meedad ayaa meesha uga tagnay oo macnaha gudaha muqaayadda waxaan uga tagnay afar qof iyo saddex qof oo banaanka la soo bixiyey toddoba qof ayaa ka tagnay meed ah inta dhaawac ayaan geynay isbitalka gobolka baaye waa gartay marka maqaayadda beder dadka badi wax ku noqday ee toddobada qof ee dhimashadaad ka tagteen iyo sagaalka dhaawaceed qaadeen dhammaantoodba ma dad rayiday ahaayeen mise ciidamo iyo mas-uuliyiin kalea ku jiray wax mas-uuliyiin oo ku jira malaha dhammaantooda dadka rayidka oo ganacsatada magaalada baydhabo iyo dadka muqayaasha shaaha usoo fadhiista galabtii ayay ahaayeen hal qof oo ciidan uu ku jira malaha inta aan qaadnay dadka waa tahay bal qaraxa noociisa iiga waran muxuu ahaa qaraxa meesha ka dhacay maqaayadda qaraxa muqaayadda noociisa wuxuu ahaa hal qof oo isoo miidaamiyey oo oo qarax oo qarax uu ku xirnaa ayaa meesha muqaayadda ayuu galay qaraxa qof ayuu ahaa qofkaasaa isqarxiyey ma garatay midda muqaayadda waa gartay marka khasaare intaasuu geystay waayahay marka waxaad iga warantaa ma qof keligiis ismiidaamiyuu ahaa mase rasaasaa ka dhacday meesha mase baabuur kale iyo qarax iyo waxyaabo kalea jiray qaraxa khasaaraha mhm hore u soco
muqaayadda qaraxa uu ka dhacay qofka markuu isqarxiyey qaraxa oo dadka ay ku dhammaadeen ciidan dawladda ayaa meesha soo gaaray marka ciidanka dawladdana jidadkii ay xireen ma ogyahay xabadahaas dadkaan ugu kala celinayo ma ogyahay xabado kale oo meesha ka dhacay ma laheen xabada qaraxa labaadna wuxuu ka dhacay dahabshiil dahabshiil meesha dahabshiil la yidhaahdo horteeda ayaa gaaray qarax oo buuxay asaga meesha inuu yaalan qaraxa labaadna meeshu ka dhacay ma garad shirkadda dahabshiil qaraxa horteeda ka dhacay marka yaa wax ku noqday asna kaasna waxaa dad wax ku noqday ayagana waxaa meyd waxaa meesha aan ku arkay sideed meyd ayaa meesha yaalay dhaawaxa waxaan ka qaadnay saddexda ambalaas oo man afar qof ayaan geynay isagana ma garad marka waa tiro laba iyo toban qof oo dhaawacya iyo sideed kaloo dhimasho ah ha mar ha mar labaad ayaan kusoo laabanay haddana waxaan kasoo qaadnay macnaha laba qof oo meyda iyo saddex qof oo kale dhaawaca ma garad ha intaas tiro ayaa khasaare ay ku gaareen dhammaan dadka meesha joogay galab galabay ahayd dadkii casari iyo dadka ganacsatada magaalada gudaha ee kaganacsiga watay ayaa wax ku gaaray hal qof oo rayid oo inta kulliga aan soo qaadnay rayid ay ahaayeen hal qof oo ciidan ma soo qaadeen inta dhammaan meesha wax dadku wax ku gaaray waa ciidan rayid u ahay ma garad maxaa rayidkan loo beegsado ay galabsadeen macnaha maxaa meesha lagu tuhmaayay wallaahi taas ma sheegi kara zahroy aniga macnaha gaari qararxaya ayaa meesha lasoo dhigay meesha kalena muqaayadda macnaha dadka rayidkaa u badnaa marka wax oo hadda meesha wax ku gaari raydkaa u badnay dad mas-uuliin oo hadda meesha ku joogay mise wax ku gaari ma laheen marka taas amar ilaahay ku dhacan waxaana marka dad masiibo waaye marka siday wax u dhacan hadda saas waaye ma garad waayahay jawga guud ee hadda bal iga waran baydhabo kadib markaad dhaawacyada qaadeen iyo xaalka siduu isu bedelay qaraxyada kadib xaalka wuxuu isu bedelay muryo magaalada macnaha dadkii way ka kala carareen baqaar dhamaanada dukaanmada kulli waa la xiray marka ciidanka dawladda iyo macnaha ayaa meel kastaba taagan ambalaasadaas dhaawacyada waxa lagu daldalaya ma shacuurta isbitaalka dadweynaha kulligooda isbitaalka ay imaadeen dadkii magaalada nin kastaba macnaa qofkiisa haddii wax soo gaaray haddii kale ay fiirnaa magaalada isbitaalka ay magaalada dhammaantooda imaadeen shacabka magaalada ma garad waa gartay bal waxaad iga warantaa marka qaraxyadan cidda geysata ma la aqoonsado ilaa iyo hadda maadaama inkastood adigu ka mid tahay qolyaha gurmadka degdega haddana bal haddaan ku weydiiyo wax un la sheegayo qofkan qaraxa geysta iyo sida uu xaalkiisa ahaa wax hadda la sheegay oo qolo ay sheegatay ma laha marka qaraxa waa dhacay marka hadda ka bacdi idaacadaha iyo dadka wixii dhibkaas geystay ay sheegan doonaan ma ogi laakiin hadda ma sheegi karo qof uu sheegtay macnaha qof hadda lagu timaayana malaha taas ciidamada ammaanka ayaa la weydiinaya waayahay qaraxa baabuurka kasokow qofka isku miidaamiyey makhaayadda beder ee bal dahabshiil agteeda goobta ka agdhowe ganacsiga baabuurka qarxay isaga madadaa ku dhex jiro oo waday mise keligiisaa meel inta la dhigay rumuud lagu qarxiyey dadka goobjoogyaasha meesha joogee nin ka mid ah markaan weydiiyey wuxuu dhahay gaarigan qofba ma saarneen aniga meeshaan shahan ka cabaayay markaan jiirada aan galay ka bacay aday ayuu qarxu dhacay marka ramuud ayaa loo malaynaya u dhahay ma garad dadkii magaalada marka inkastood ii sheegtay in goobihii ganacsiga guud ahaan la xiray mas-uuliyiinta iyo sida argagaxa arrinkan looga muujiyey qaraxyadan isdabajooga ah ee bal maxaad kaloo intaas ku dari kartaa wax kaloo aan ku dari kala malaha mas-uuliyiinta gobolka iyo mas-uuliyiinta degmada iyo saraakiisha dawladda kulligood isbitalka waa imaadeen dhaawacyada iyo gurmadka meel ayay ku jireen hoosha marka hadda waxa ay sheegeenna ma laha marka dhibaat dhibaatadaas ay dhacday maogi hadda gurmadkaas ayaa lagu jiraa maogi hadda wax kaloo faahfaahin hadda la sheegi kara ma laha waayahay marka inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun aan dhihi karaa waa garta walaal maadaama aad ka mid tahay dadka ee gargaarka dadka u fidinayo isbitaalada iyo maaragtay goobaha dadkan dhaawaca la geenayo awood ma u leeyihiin inay daaweeyaan dad intaas la eg oo dhibaata ay soo gaartay mase waa gabowsi xaaladaha caafimaadee ama dhakhaatiirta ama dawooyinka baydhabo takhaatiirta isbitalka isbitalka gobolka takhaatiirta saddex takhaatiir ayaa ku shaqaynaysa marka hay-adda i c r c ayaa macnaha ay siinaysaa sablayt iyo waxaas marka sablayt waa yaalaa takhaatiirna saddex ayaa noo joogta marka shaqaalo badan oo gurmadka ayaa isbitaalka jooga marka hadda hoosha gurmadka wax badan ayaa la wadaa inkastoo isbitalka bangiga dhiigga macnaha bangi dhiigga diyaar aan ahayn aan la yaalin macnaha howlo badan wixii laga qaban kara dadkaasi macnaha isbitalka waa qabanaya hooshiisa waa wadaa isbitalka ma garad
kaasi waxau ahaa mid ka mida shaqaalaha gurmadka ee magaalada baydhabo hadka telefoonka wuxuu ugu waramayey saara cabdi axmed haatanna haddii aynu si toosa u aadno magaalada baydhabo waxaa khadka telefoonka ku jira wariyahayaga mukhtaar maxamed catoosh mukhtaar haddii aad i maqlayso bal marka hore aynu ku horeyno qaraxa iyo xilliga uu dhacay iyo meelaha uu ka dhacay
haarun aada baad umahadsan tahay qaraxyada waxay ahaayeen laba qarax waxayna dhaceen gelinkii dambe ee maanta ayay ka dhaceen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qarax ayaa ka dhacay agaarka shirkada dahabshiil wuxuuna qaraxaasi ahaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaana lagu qarxiyey goob dadku ay iskugu yimaadaan ama dad aada u fara badan ay xilligii galbihii ay fadhiistaan ayaa lagu qarxiyey gaari in halkaasi lasoo dhigay sidoo kale qarax kale wuxuu ahaa nin walxaha qarxa isku soo xiray ayaa isaguna wuxuu isku qarxiyey maqaayad aada cidhiiri u ah ama xilliga galbihii dadka ay usoo sheex doontaan amaba isugu yimaadaan waxaana labada qarax ay geysteen khasaaro weyn oo ka soo gaaray dad fara badan oo shacab ahaa oo goobta qaraxa uu ka dhacay ku sugnaa waa gartay marka ilaa haatan inta aan hubno dhimashada waa imisa
ilaa iyo hadda inta la ogyahay dhimashada cisbitaalka guud ee magaalada baydhabo waxaa la gaarsiiyey afar iyo toban ruux oo meyd ah iyo toddoba iyo labaatan ruux in ka badan oo dhaawacyo ah sidoo kale cisbitaal oo ciidamada amisom ay iska leeyihiin waxaa la gaarsiiyey laba ruux oo meyd ah waxaana sidoo kale la gaarsiiyey tiro aada u fara badan iyagana oo dhaawacyo ah waxaa ku jira dhaawacyada cisbitaalka amisom la gaarsiiyey askar ciidamada maamulka koonfur galbeed ka tirsan gaar ahaan askartaasi waxaa kamid a ayaa la yidhi qaar kamid a ilaalada madaxtooyada sidoo kale cisbitaal kale oo isaguna baayahaw la yidhaahdo waxaa la gaarsiiyey tiro saddex ruux oo dhimasho ah marka tirada dhimashada waxaad moodaa in ay ku dhowdahay labaatan ruux labada qarax maanta ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaa wararka qaar ay sheegayaan in mas-uuliyiin maamulka koonfur galbeed ka tirsan ay ku jiraan ilaa iyo hadda laakiin maamulka koonfur galbeed arrintaasi kama aysan hadlin mana u xaqiijin idaacadda v o e da arrintaasi xaaladda magaalada baydhabo ayaa caawa aada u kacsan haaruun waxaana mas-uuliyiinta ama saraakiisha ciidamada ay magaalada kusoo rogeen bandow iyadoo ilaa iyo haddana la maqlayo dhawaqa rasaas ciidamada ay ay ridayaan ciidamada ayaana isku dayaya inay xaqiijiyaan amniga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay oo qaraxyo ay ka dhaceen gelinkii dambe ee maanta kuwaasi oo khasaaro fara badan geystay waa gartay catosh waxaad ii sheegtaa marka qaraxu markuu dhacay kadib bal meelihii ay qaraxyadu ka dhaceen dadku waxay kaaga sheegeen jawiga bal wax yar u sawir dhegaystayaasha
meelaha qaraxyadu ay ka dhaceen iyadoo dadku ay fadhiyeen islamarkaana ay ay iska casriyeynayeen ayaa mar un waxaa la maqlay qarax qarax markii la maqlay wuxuu ahaa gaari walxaha qarax laga soo buuxiyey agaarka dahabshiil ku qarxay dadkii way argagaxeen markii ay argagaxeen inta badan dadka ayaa waxay u carareen xaafadihii u carareen oo dad xitaa waxaa ku jiray oo dhaawacyo ahaa oo ilaa ay hadeertaan xitaa goobaha caafimaadka aan tegin sidoo kale markii jawigii sidaasi uu noqday ayaa haddana agaarka bartamaha magaalada halka afridoodka lagu magacaabo maqaayad ku taalay oo aad ay dadka iyagoo isugu yimaadeen daqiiqado kadib waxaa ka dhacay qarax kale ayaa ka dhacay oo nin walxaha qaraxa isku isku soo rakibay ayaa isaguna halkaasi isku qarxiyay marka jawiga ayaa si aada isku bedelay waxaa hakad galay socodka dadka iyo gaadiidka sidoo kale iyo ganacsiga magaaladana waxaad moodaa haatan inuusan ka jirin isu socodka ganacsiga iyo iyo shacabkaba waagad haatan waa toddobadii fiidnimo iyo shan iyo toban daqiiqo waktiga baydhabo iyo muqdishoba laakiin baydhabo haddii aynu sheekadeeda sii wadno bal waxaad ii sheegtaa ciidamadu rasaasta ay ridayaan ma kor bay u ridayaan ma digniin iyo taxadar bay ka tahay mise howlgallo kale iyo dabley kale oo meelo ku jiro laga cabsanaya ayaa jirta
ciidamada ayaa waxay rasaasta u ridayaan digniin ay siinayaan waxaana dadka ciidamada inta badan ay ku amrayeen inay guryahooda ay galaan ciidamada waxay isku dayayaan in uusan dhicin qarax kale oo dad shacaba ay wax ka soo gaaraan marka waxay isku dayayeen inay xakameeyaan socodka dadka si uusan khasaare kale ama qarax kale uusan uga dhicin gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay sidoo kale ciidamada ayaa iyagu waxay wadaan baaritaano ku aadan cidda ka dambeysa qaraxyada ee ka dhacay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay inkastoo ilaa iyo hadda aysan jirin cid sheegatay qaraxyadaasi aad baad umahadsan tahay mukhtaar maxamed catoosh ayuu ahaa wariyaha iyaga magaalada baydhabo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee magaalada baydhabo sidaad maqleysheenna wuxuu noo sheegay laba qarax oo culus oo galabta ka dhacay magaaladaasi baydhabo ugu yaraan dadka ilaa haatan la xaqiijiyay dhimashadooda waa sagaal iyo toban qof iyo tobanaan kale oo dhaawaca oo la kala geeya cisbitaalada magaalada qaraxyadan waxay laba maalmood oo ka dambeeyey laba qarax oo kale iyaguna ka dhacay magaalada muqdisho shan iyo labaatan qof ayaa ku dhimatay ururka al-shabaab ayaa sheegta halkaad nagala socotaan waa voice of america washington
wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal halkaa wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da madaxweynaha soomaaliya iyo qaar ka mida madaxda ay ciidamadoodu joogaan soomaaliya ayaa maanta waxa ay shir ku yeesheen magaalada jabuuti ee dalka jabuuti iyagoo ka hadlaya dardargelinta howlgalka amisom iyo la dagaalanka ururka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada jabuuti nooga soo diray wariyaha v o e da waxaa soo jeedinaya warbixintaasi haaruun macruufse
madaxda ka qaybgalaysa shirkan ayaa sheegay in loo baahan yahay in tallaabo adag oo militari laga qaado ururka al-shabaab madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shirkaasi ka hadlay goor dhaweyd ayaa sheegay in xilligan ay socdaan howlgallo militari oo ka dhan ah ururka al-shabaab waxa uu yidhi waxaan u tixgelinaynaa howlgalka socda ee wadajirka ah ee soo socda ee amisom iyo ciidamada soomaaliya inuu noqdo mid xaaladda soo afjara jawigana bedela xilligan aan ka hadlayno ayuu yidhi jabuuti amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya waxay howlgallo ka wadaan dhinacyo badan oo soomaaliya ah iyagoo bartilmaameedsanaya meelaha ay ku xoogan yihiin ururka al-shabaab sida meelaha ay dadku dadka ka qortaan kuna tababartaan iyo meelaha tasiilaadku u maro waxaana ka warqaba ayuu yidhi saakoo kale ugu yaraan saddex meelood oo kala duwan inay ciidamadu ku dhaqaaqeen waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in kooxahan oo laga guulaysto waa al-shabaabe inay muhiim u tahay islamarkaana ay ku wada jirto danta wadamada gobolka waxa uu sheegay in haddii dowladda iyo amisom aysan dib ula wareegin dardarta dagaalka ururka al-shabaab inay sii wadayaan inay carqalad ku noqdaan dhammaystirka hanaanka siyaasadeed madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu sheegay inay tahay in la bartilmaameedsado deegaanada isku xira muqdisho ilaa belidogle leego iyo buur xakaba iyo baydhabo iyo galbeedka webiga shabeelle oo uu sheegay inay muhiim yihiin isu socodka gobolada banaadir hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose waxa uu soo jeediyey qodobo dhowr ah oo uu sheegay inay lagama maarmaan yihiin in lagu dhaqaaqo waxa uu yidhi waxaan u baahannaha inaan dhisno xarun dhexe oo talis oo kumeel gaara oo kulmisa taliyaasha amisom taliyaha ciidanka qaranka soomaaliya iyo xafiiska qaramada midoobey ee taageera amisom halkaasi oo uu yidhi waxaa loo baahan yahay inay ka wada maamulaan kana qorsheeyaan howlgallada iyo iskudubariidka saadka ee howlgallada militari taasi waxay sahlaysaa ayuu yidhi inay si dhow u wada shaqeeyaan amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya hadafkoodana ay gaadhaan waxa uu sheegay madaxweynaha soomaaliya in loo baahan yahay in degdegu u bilowdo howlgalka militari ee ka dhanka ururka al-shabaab
The Gulwede plan, a, real, a realistic and vital plan formulated for SNA and AMISOM joint operation approved by the federal...
waxa uu yidhi qorshaha guulwado oo ah mid caqligala oo muhiim ah oo loo dejiya howlgalka wadajirka ee ka dhexeeya amisom iyo sn a ayna ansixisay dowladda soomaaliya bishii maarso ee sanadkii hore islamarkaana ay taageereen golaha ammaanka ee qaramada midoobay waa in la wada taageeraa ugu dambeyn waxa uu sheegay in loo baahan yahay in haatan wixii ka dambeeya diiradda la saaro dhismaha ciidamada soomaaliya waxaana uu sheegay in sanadka dambe ay toban sano u buuxsamayso joogitaanka howlgalka amisom ee soomaaliya
After 10 years, we are very much hopeful that Amazon will be in a position to hand over the security to Somalia gradually.
waxa uu yidhi toban sano kadib waxaan aad uga rajo qabaa in amisom ay joogi doonto heer ay si marxaladaysan ay amniga ugu wareejiso soomaaliya sidaasi darteed ayuu yidhi waxaan soo jeedinayaa in labada sano ee hadhay ee labada kun iyo lix iyo tobanka iyo labada kun iyo toddobiyo tobanka xoogga la saaro guusha hanaanka siyaasadeed ee soomaaliya iyo dhismaha ciidamo qaran oo soomaaliya oo amniga la wareega waxaa iyaguna shirkaasi ka hadlay madaxweynayaasha kenya iyo jabuuti iyo madax kale madaxweynaha kenya uhuru kenyatta oo shirkaasi ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in amisom ay ciidamo u dirto gobolka gado waxa uu sheegay madaxweynaha kenya in amisom ay caqabad ku noqotay inay meelo khaas ah ku nagaadaan taasina ay xayirtay ayuu yihi dhaqdhaqaaqii lagu baacsan lahaa ururka al-shabaab waxaa kaloo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta uu sheegay in amisom ay awoodeedii hoos u dhigtay iyadoo aan haysan ayuu yidhi awoodda dhinaca hawada iyo badda waxa uu sheegay in caqabadaha kale ee jira ay ka mid yihiin dhinaca dhaqaalaha kadib markii dhowaan midooda yurub ay dhimeen boqolkiiba labaatan kharashaadkii ku baxayey amisom
waa hagaag warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington haatana dhegaystayaal waxa aad kusoo dhowaataan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waa kan jamaal axmed cusmaan oo nala socodsiinaya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaasha qaayaha lahow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa baraha bulshada ay ku xidhiirto sida facebook twitter instagram iyo goobaha kale oo bulshadu ay u isticmaasho siyaabo kala gedisan haddii ay ahaan lahayd faa'iidooyin iyo iskaashi waxbarasho iyo waxyaabo kale oo la halmaalaa ayaa dhinaca kale waxaa jira dad iyaguna u adeegsada dhinaca baahinta wararka iyo kala warqaadashada bulshada inteeda kale haddaba taa inkastoo ay jirto ayaa waxaa daba socda waxyaabo aan wanaagsanayn oo dadka qaar ay u arkaan inaanay habboonayn in goobahaasi lala yimaado maxaa faa'iido ama khasaaraha ay leeyihiin barahaasi barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonnaa waxaa nagala qayb qaadanaya aadan makina oo p h d ka diyaarinaya cilmiga public policy and administration ee jaamacadda walden university magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka aadan makina sidoo kale waa tifatiraha degalka wararka wardheer news isagoo jooga dalka kenya ayaan khadka telefoonka kula xidhiiray oo aan weydiiyey bal marka hore inuu sharxaad inaga siiyo waxyaaba uu kala socdo ilaa iyo hadda waxaa loo aas-aasay goobahan ay bulshadu ku warqaadato waxaana uu ku warceliyey facebook whatsapp twitter iyo kuwan kale ee faraha badan ee maalin walba soo ifbaxaya waxaa loogu talagalay in bulshada ay ku kulmaan ku sheekaystaan isweydaarsadaan wixii qiimo iyo qaaya u leh noloshooda iyo caalamka guud waxaa laga wada sheekaysan karaa wax ku saabsan arrimaha qoyska caruurta dagaalada adduunka ka aloosan dhirta iyo daaqa iyo wixii dhib oo deg deg ah oo markaas soo baxa looga hortago hase yeeshee dad badan baa waxay u isticmaalaan si xun waxaa ka mid ah qoqobid iyo kala qaybin qadyaalad iyo diimo oo nin walba uu la soo baxay fikir gooni ah taasoo dhalinayso iska horimaad dagaal fawdo isnacayb iyo waxyaabo kale waa tahay waxaa jiro sidoo kale dhibaatooyin faa'iidooyin uu leeyahay inkastoo hadda aad ka shanqarisay dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka intuba laakiin waan usoo laaban doona iyagoo faahfaahsan si gaar ahaaneed marka aan diiradda u saarno maxay yihiin faa'iidada ay bulshada barahan u leeyihiin
bulshada waxaa ka mid ah mathalan qof lumay oo la raadiyey oo la helay canug la waayey oo dadkii ay isugu tegeen qof aanan waxba aysan isku ahaan canugaasi oo soo geliya baraha in canugii meel hebel lagu arkay amaba la helay oo gacanta lagu hayo in ma aragtay qof cudur tabanaya ama sheeganaya oo qof kale oo aysan war iska haynin uu u sheego uu yidhaahdo cudurka ku hayo dawadiisa waa waxaas way badan yihiin waa tahay waxaa kaloo jira maaragtay eh, xaalufin badan oo dhulalka qaarkiisa ka socdo sida dhulka soomaalida oo dad shisheeye ha noqdaan dad soomaali oo aan dana ka lahayn keliya doonaya inay eegaan jeebkooda oo buuxsama in dhulkii ay u soo adeegsadaan ah, dad shisheeye ah ama soomaalidii dhexdeeda dhulkiina la xaalufiyo oo marka abaar baahsan ay ka dhacdo hadhow Eh, waxaa kaloo jira faa'iidada ku jirto waxaa ka mid ah waxaa la ogaaday hadda ardada sida facebooka isticmaalaya ee wada xidhiidha fasalladii maanta ay kasoo shaqeeyeen ama su-aaladii loo soo diray waxa ay yidhaahdaan homework ardada wada xidhiidha inay ka taya badan yihiin kuwa aan wada xidhiidhin oo maaragtay imtixaanaadka ay ka gudbaan jaamacadaha qaarkood way aad bay ugu horumareen eh, xagga xayeysiinta eh, soo jiidashada ardo badan xitaa jaamacadaha qaarkood waa lagu barayaa facebooka marka faa'iido badan bay leedahay ee waa tahay aadan marka khadka telefoonka dhinaciisa ayaan jaleecaya dhegeyste ayaan jeclahay inaan kuusoo gudbiyo ee dhegeyste kusoo dhowow barnaamijka magacaaga iyo deegaanka aad joogtiyo su-aasha aad qabtid waay magacayga waa cabdilaahi maxamed xuseen oo jooga magaalada hargeysa su-aashaan weydiinaya waxaa weeye n barahan lagu xidhiidho waxa ay keenaan n faa'iido darro maxaa sababa n su-aasheeda kale labaad aan weydiinayna dadka badan ee baraha ku xidhiidho had iyo jeer haddii ay noqoto married ama ay meelaha ku ballamaana violet baa ku dambeeya oo aakhirka way guuldareystaan tusaale inan iyo inan baa ka wada sheekeysanaya baraha kadibna had iyo jeer way ku feelgaroobaan oo halkaas aya ben iyaguna maxaa sababa waa intaa walaho aada iyo aad waxaa weeye haddii boqol baabuur ama toban baabuur ay waddada marayaan hal baabuur ayaa ishaada qabanaysa haddii toban gabdhood ay waddo marayaan hal gabadh ayaa maskaxdaada ama aragtidaada qabanaysa marka ninkii dhallinyarada ahaa wuxuu iska dhaadhacshay sida keliya uu gabadh ku heli karo uu hanto la noolaado inay tahay inuu baraha ku jiro hade- habeen kuwaas waa kuwa aniga aan u baxshay derbi jiif ama iskoris oo aan dan kale lahayn har iyo habeenna dhex taagan eh, facebooka ama meelaha kale wax kale oo aragtidiisa u muuqatana ma jirto aan ka ahayn keliya in uu raadiyo hadafkii uu lahaa kaasoo ah gabadh uu jecel yahay ugu dambayntii ama wuu guulaysanayaa ama wuxuu ku dhacayaa meel cidlo ah waxaad arkaysaa soomaalida maanta dhaqan kale inay qaadatay eh, adduunkii bay u kala yaaceen sweden baa la joogaa yurub oo dhan baa la joogaa maraykanka canada nin walbo fikrad gooni ah ayuu la imaan doonaa hadhowta dambe Eh, kuwii dalka sii joogay markaa ka waran waxay ku Mhm.
dayanayaan kuwan dibadaha ka imaaday ninka dhallinyarada ah ee gabadha raadinaya waxaa la habboon inuu maskaxdiisa bedelo oo uu raadiyo hab kale oo uu nolol macaan ugu noolan lahaa ugu noolaan lahaa ama ugu raadsan lahaa gabadh qalanjo ah oo u qalanta waa tahay haddaan su-aal raacsado ee soomaali badan baa isticmaasha barahan ee bulshada ku kulanto facebook twitter iyo waxyaabaha la midkaahi waxayna kala mid yihiin sidoo kale bulshada caalamka qaybaheeda kala gedisan oo isticmaasha ma kula tahay qaab wanaagsan oo ay soomaalidu uga faa'iidaysan karayso adeegyadaasi inay jiraan way jiraan eh, shirkado ayaa laga dhex samayn karaa wax yaroo cadad oo lacaga ayuu facebook kaa qaadayaa saxyaysiin kartaa dad badan baa ku raacayaa alaabtii aada iibinaysay baad ku gadi kar- kartaa muxuu ahaa hay-ado samafal ah unions associations oo wax macquul ah ku salaysan wanaag mar kasta waa in laga fogaada xumaanta marka annagu soomaali haddaan nahay sheekadeennu waxay noqotay un inaan ka sheekaysano siyaasadda waddanka markaa ka aloosan gobol gobolaysi qabyaalad jilib jilib laf laf waa la kala tegay aad baa loo kala fogaaday dadkan wax bartay ee professionalska cilmiyahanka ah inay la imaadaan mabaadi la isugu keeni karo soomaalida oo ay uga faa'iidaysan karaan xag dhaqaale xag bulsho iyo xag siyaasadba aad iyo aad dad badan ayaa jira oo si khaldan u adeegsada facebook ama twitter ama goobahan kale ee dadku ay ku kulmaan qaarkood aqoon darri ha u geyso inay sidaas sameeyaan kuwo kalena ula kacba dadka noocaasi maxaa la qumin si bulshada inteeda kalen aysan khadaadka noocaasi een, ku dhicin oo lagu fasahadinina aniga shakhsiyan aadan ahaan waxaan leeyahay saaxiibo badan oo facebook haddii aan ka dareemo qof xumaan wata ama soo geliya xumaan barta aniga aan ku loolamo Mhm.
waxaan sameeyaa waan ka tira ah intaasaa ku filan qofkii wuxuu soo gelinayaa wax fawaaxish ah Mhm.
wax ceeb ah wax aanan dhaqankeenna ahayn Mhm.
wax laga xishoodo oo laga yaqyaqsoodo marka qofkaasi oo kale inaad la saaxiibta maha waa inaad iska celisaa oo aad iska tirtaa waa tahay Eh, dhegeystahan ayaan jeclaa inaan kuusoo gudbiyo magacayga waa cabdulaahi waxaan joogaa magaalada muqdisho waxaan weydiinayaa aqoon-yahanka aaladan facebooka ama barta bulshada ku xiriirta mas odhan karaa qarnigan waxay soo siyaadiyeen khasaarooyin fara badan iyo dhibaato iyo in si qaldan loo isticmaalo ayadoo ognahay in dankan markii laga fiirina faa-ido leeda haddana faa-idada ma loo arki karaa inay ka xoog badatay in wixii si xun loo loo maamulo loo isticmaalo runtii hadda ma hayo cilmi baarid oo ma aragtay sheegaysa dhanka uu u badan yahay isticmaalka facebooka xumaanta iyo wanaagga hase yeeshee qoladii furtay ama bilowday facebooka shaqadooda ma aha iyaga inay xumaan iyo wanaag ay arkaan baa noloshooda ku salaysan inay xumaan isla wadaagaan maxaa ka mid a pornography waxaana yidhaahdaan balaayiin baa ku jira oo isla xiriira oo maalin walba noloshooda ay ku dhisan tahay xumaantaas bani aadamigaba laftigiisu xumaan iyo wanaag waa loo kala bayaamiyey qofka muslimka ah waxaa laga doonayaa inuu wanaag uu raaco oo xumaanta uu iska dhaafo ilaahay baaba yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi wa tanhawna cani lmunkari wa tu'minuuna billah qofka muslimka ah waa kan wanaaga had iyo jeer ku dadaala oo xumaanta iska dhowra annagii soomaalida ahayn laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullah ayaanu leenahay haddana waxaad arkaysaa dhalintii oo faraha ka baxay oo aan cidina u tarin karin oo ku nool wadama debedaha ah oo aanan kontarool lahayn wadamadana way kala yihiin carabaha waxaa laga yaabaa inay kontarool ay geliyaan waxyaabahan xuna fawaaxishka ah laakiin wadamada galbeedka wax kontarool ah ma laha marka waalidkiina had iyo jeer miyuu indhaha ku hayn karaa ubadkiisa waa maya canug dibaddaa ku nool oo aan waalid qaadin oo iskiisa u tegay ama qoys kale raacay hadhow markuu barbaaray oo waddadiisii iska raacay wuxuu rabo ayuu samayn karaa marka sida keliya ee looga hortegi karo xumaantan baahsan waxaa weeye in dadkii la wacyi la wacyigeliyo hase yeeshee kuma filla way jiraan culimo badan oo had iyo jeer ka hadla arrimahaas laakiin way yar tahay waxaana loo baahan yahay tayadeeda in sare loo qaado oo dadkii la wacyigeliyo lala hadlo siiba dhallinyarada waa tahay waad mahadsan tahay eh, aadan waxaan eh, sidoo kale jeclahay inaan ku weydiiyo eh, awoodda ay barahani leeyihiin waa lala socdaa sida abaabulkii kacdoonna lagu riday dalal badan eh, madaxdooda dhanka soomaaliya ma kula tahay in loo wicin karo wacyigelinta bulshada iyo ka joojinta dhibaatooyinka soomaalida dhexdooda gaar ahaan eh, arrimaha qabyaalada oo la rumaysan yahay in soomaaliya ka mid tahay waxyaabaha sida aadka ay ula degay taasi waa la yeeli karaa waxayna ku xiran tahay madaxda dowladda soomaaliya oo ku dhaqma waxa ay ku wada heshiiyeen ama qaanuunka uu qorayo haddii had iyo jeer laga leexdo qaanuunkii oo aanan loogu dhaqmin sidii laga rabay bulshadiina way sii kala qaybsamaysaa nin walba fikrad buu la imaanayaa gooni ah shan iyo labaatan sanaa laga joogaa soomaali intay is cunaysay wayna adag tahay sidii la isugu keeno in adduunweynaha la dhex yaaco oo la yidhaahdo soomaalaay sidan dani nooma aha ee, facebooka bal wadagala oo aan ka wada hadalno taas way adag tahay kuwa madaxda ah ee loo dhiibay xukunka ayaa la doonayaa xukun caadil ah inay dadkii soo dhex dhigaan kadibna guul baa laga gaaraya insha allah dhegeystaha ugu dambeeya bal aan soo qabto dhegeyste adiga ugu dambeeya bal magacaaga iyo deegaankaad joogtay su-aasha aad qabtid magacayga waa saadiq cabdikariin xasan waxaan ku suganahay colombos ohio su-aasha aan weydiinayo mas-uulka waxa uu yahay waxaan aragnaa facebooka iyo twitterka iyo waxyaabaha baraha bulshada ay dadka inta badan aada u isticmaalaan in mar walba la sheego in dub dhac aada u fara badan uu leeyahay waxaan weydiin lahaa maxay tahay faa'iidada laga heli karo baraha bulshada dadka ay ku kulmaan marka laga reebo dadka waxa xun ku isticmaala sida waxyaabaha qaabka daran ee wararka ama waxyaabaha kale soo gelgeliya dadka maxay tahay waxyaabaha kale ee laga faa'iidayo oo wanaagsan barahaas su-aashaas a weydiin lahaa wa waan fahmay su-aashaada wanaagga wuu badan yahay haddii aad tihiin toban arda oo soomaali ah oo jaamacad wada dhigta oo isku duruus ama isku fasal qaata hal bare ayaad samaysan kartaan meelaad ku wada kulantaan oo aad iska caawisaan homewaga qoraalada haddii kalese waxaad samayn kartaa qof kaloo saaxiibkaadoo wax bartay kaa cilmi badan inaad la xidhiidho hadday tahay maqaal soo qor lagu yiri inaad u gudbiso markaad qorto kadib maasaga inuu ku wada qoro taas waa plagiarism tuuganimo wey oo aad tiraahdo walaale wakaas beri imtixaan baan leeyahay warqadaasi bal iga fiiri wixii aada igu kordhin kartana igu kordhi haddii aada doonayso dalkaaga inaad wax ka qabato idinka oo koox ah intaad iskaashataan ayaad ganacsi ka bilaabi kartaan wadanka waxaa kaloo jira waxaad samayn kartaan daad isku imaataan aad dhahdaan maxaan ka samaynaa magaalo hebel wada ma ka dhisi karnaa dambeni hebel qandaraas ma siin karnaa magaalo hebel ma ka samaysan karnaa webiga qarkiisa meel lagu dalxiiso oo annaguna dhaqaale naga soo galo bilicda magaaladana aan kor ugu qaadno ama beero waaweyn oo galab soo saara midho dadkiina ay maaragtay alxamdulilah wax ka soo gaara dumarkii shaqo la-aanta ahaa aada siisaan mirihii iyo wixii ka soo baxay la yidhaahdo kac soo gad galabtiina ay keenaan taasina waxaa weeye waa horumar kale marka waxyaabo badan ayaa lagu samayn karaa ma aha ganacsi keliya xag siyaasadeed xag bulsho xag dhaqaale wax walba
waa tahay aadan dhinaca kale tifatiraadna waa tahay nin aqoon-yahanna waa tahay facebook waxyaabaha inta badan dadku ay soo dhigaan waxaa ka mid a websiteyo warbixino qoraa ama waxyaabo saxa badankood ay qoraan ay soo dhigaan haddana waxaa jira kuwo kale oo cliktaas uun rabaa oo waxyaaba aan sax ahayn dhigaa marar badanna ay soo laalaabatay in fanaaniin nool laga been sheegtay la yidhahdo way dhinteen halkan cliksiisi cliktaas loo helo arrimahaas bal ka waran sidee kula muuqdaan dadku ma arkaan inta websitekaas booqdaan ma arkaan laakiin facebookay ku jiraan facebookia lasoo dhigayaa a waxaa weeye jamaal waxaa weeye wax la soo gudbiyey oo barahaas la soo dhigay waad akriday inaad iska hubsataa fiican tafsiiro hal hal baa la siistaa ay tiri soomaali waa wax caadiyan ah maalin kasta qof ama laba iyo waxay ahaadaanba ay kula wadaagaan wax ay hore u akriyeen dad baa ka faa'iida oo wax aanan run ahayn qora iyadoo laftigeed waa cilmi cilmi weeye oo waad xasuusataa waa dhaxdaas nin kenyaan ah ama kenyati sidaad u taqaanaan maqaal uu soo qoray oo uu yiri soomaaliya waa in loo kala qaybiyaa kenya etoobiya in loo kala qaybiyo wuxuu fiirinaya fikradda soomaalida wuxuu fiirinaya garashadooda wuxuu fiirinaya dar dareenkooda bulshadii buu kiciyey markaa waxay keentay soomaalidii inay isku imaadaan rag waaweyn oo qoraa ah magacyadoo sheegi maaye oo awalba haystay fikradda kala qaybinta soomaalida ayaa u guntaday oo bilaabay in ay qalinka qaataan ama keyboardka ka dhawaajiyaan oo ninkii ay dagaal ku qaadaan kadibna uuu jawaaba u yidhaahda haye anugu saa ulama jeedine waxaanun eegayay fikradiina marka hogsiin hal baa la siistaa waxaan lasoo dhigaya baraha akhriso hadday ku anfacayso ka faa'iidays haddii aada u aragto inuu yahay waxaanu sal raad toona lahayn
laakiin eh, dad badan baa ku jahwareera jiritaanka warbixinada sax ahaanshahooda iyo run ahaanshahooda waxyaabaha qaar waa la sheegi karaa inay sax yihiin waxyaabaha qaarna dadku way ku adag tahay inay sheegaan ilaa iyo ay ka ogaadaan mar dambe inaysan waxaan sax ahayn taas oo kale sidee baa dadka u qaadan karaa waxyaabaha lasoo qoro dhammaantood inay sax yihiin lagu wacyigelin karaa in aysan eh, dabintaasi ku dhicin arrinkaas qofka uu soo gudbiyey ee baraha uu soo dhigay dib baa loo baari karaa haddii uu yahay war cusub waad guugulkareen kartaa ama yaahu baad isticmaali kartaa ama bein dibna waxaad u ogaan kartaa ama qof baa shaksiyan kuu sheegi karaa qofkii soo horay inuu ku yidhaahdo war waxaas wax waxba kama jiro laakiin waa la baari karaa waa la waa la dabakici karaa waa la ogaan karaa waxaas qofkaas uu soo qoray inuu run iyo been yahay hebel baa geeriyooday ama dhintay ama dunida ka tegey hebelkii eheluu leeyahay waa la wici karaa oo la weydiin karaa ma ka jiraa ninkii jaamac hebel ahaa ma nool yahay mise waa dhintay sheeka halkan lasoo dhigay deetana waa la ogaanayaa ninkii inuu geeriyooday iyo inuu nool yahay marka waxay u baahan tahay xaqiijin in dadku ay iska xaqiijiyaan waxyaabaha lasoo dhigayo nacam waa inaad iska xaqiijisaa hofsiina harba halbaa la siiya aad iyo aad baad mahadsan tahay aadan makiin oo kaama dacinina wakhtigaaga aadna siisay guud ahaanna barnaamijka wixitaanka dhegaysta oon toddobaadkan ku soo qaadannay dhibaatooyinka iyo faa'iidooyinka ay leeyihiin baraha bulshada ay ku kulanto sida facebook twitter instagram iyo goobaha kale ayaan intaasi ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oan u mahad celinaya aadan makiina oo ah aqoon-yahan cilmiga shahaadada p h d ka diyaarinaya jaamacadda walden university ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota dalka maraykanka gaar ahaan cilmiga public policy and administration waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhegaystayaashii barnaamijka igala qayb qaatay barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waa tahay jamaal axmed cusmaan aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha haatanna sidii aad ku maqasheen wararkeennii qaybihii hore idaacaddaba laba qarax oo culus ayaa ka dhacay magaalada baydhabo qaraxyadaasi oo khasaare fara badan oo mood iyo noolba la sheegay inay geysteen haddii aynu dib ugu laabanno magaalada baydhabo khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira guddoomiyaha gobolka baay cabdirashiid cabdulaahi maxamed guddoomiye soo dhowow bal marka hore nooga waran siday wax u dhaceen
bismi illaahi raxmaan iraxiim inna lilah wa inaa ilayhi raajicuun baa dhacay cadowgu geystay ummadana u geystay khasaaramo iyo nolol bale ee dhaawac bale ayaa ka dhacay marka laba qarax oo isxiga ayaa galabta ka dhacay laba goobood oo kala duwan oo sidaa uwala fogeyn oo magaalada dhexdeeda ah oo goobuhuna ay yihiin goobo ganacsi oo bulshada shacibku intooda badan ay badan yihiin dalbihii marka ay kasoo rawaxaan shaqa maalmoodkooda ay ku caweeyaan oo ku fiirsadaan oo kulmaan marka dhibkaas inta hadda aanu gacanta ku hayno geridu shan iyo toban bay maraysaa way ka badan kartaa dhaawacuna soddon iyo sideed sidoo kale wuu ka badan karaa maxaa yeelay inta hadda tirada aanu iisoo gudbinayo waa isbitaalka guud magaalada baydhabo tirada taalla iyo tirada la geeyey dhimashada iyo dhaawaca goobaha kale ee lal magaranaysa shaksiyaadku ay leeyihiin oo caafimaadka iyo isbitaal kale magaalada geeskeeda ku yaalaba intaba weli daatadooda ma hayno marka tirada way ka badan kartaa wayna ka yaraan kartaa khasaaraha intaasuu hadda maraya waa gartay bal waxaad wax yar nooga sheegtaa guddoomiye dadkan bal horta id- ee dadka iyo la bartilmaameedsaday ee wax ka soo gaareen dhibkani maxaad nooga sheegi kartaa dadka ay yihiin
sidaan kuu tilmaamayba goobaha dhibka uu ka dhacay ee cadowga uu beegsaday waa goobo ganacsi ee bulshada rayidka bulshada magaranaysa ay u badan yihiin intooda badanna galbihii markay soo rawaxaan shaqa maalmoodkooda ay soo dhamaystaan ay ku fidsadaan ama galbihii ay ku side iyo isku wareystaan ayaa la taagadgareeyey marka taagadkaas eriyada la taagadgareeyay ayay ku tusaysaa khasaaraha inuu shacabka u badan yahay intaa hadda aanu ognahay hal qof oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda ku-dhigista ayaa ka mid a dadka geeriyooday laakiin ma dhihi karno mas-uuliin baa la taagadgareeyey waa shacab la taagadireeyey waa nabadii oo la taageedka laga gatay waa magaranaysaa ganaashihii oo la diidan yahay iyo noloshii ummadda oo horumarkeeda la diidan yahay fal loogu talagalay ayaa dhacay galabta oo dhibkaasna loogu geystay intaasoo masaakiina waa gartay oo muslimiina waxba aan galabsan waa wasiir ku-xigeenka hubka dhigista ee maamulka koonfur galbeed saasaan u gartay
ha waayo waxaad noo sheegtaa marka Ee.
guddoomiye ee dadaalkii aad samayseen bal si aad gurmad meeshan u gaadhsiisaan dhinacii amniga iyo dhinacii gurmad bixintaba tallaabadii aad ku dhaqaaqdeen
dabcan eh, sidaa dareemi kartid baydhabo waa isaga magaalo saa u weyn maaha Een, ciidanku awalba wuu fojignaa intaasna maalin kastaba inta eh, inta karaankooda ciidamada iyo laamihii amnigooda howlahooda waa qabsanayay Eh, cadowguna maalin kasta dhagartiisa way iska badan tahay marba dhaga- dhagaro cusubba la yimaadaa Eh, qaabka iyo arrinta siday u dhacday iyo dhagartoodii baaritaankoodii baa socda Een, haddana dadaalka la sameeyey in dhaawacii si deg dega isbitaalka loo geeyo isbitaalku natiijadiisu aada buu u wanaagsan yahay oo eh, maalmihii bilooyinkii ugu dambeeyey iyo sanadkii ugu dambeeyey baan dhahe eh, howlo badan baa laga qabtay oo adeegiisu uu wanaagsan yahay haddana inta dadaalka ayagu ku siman yahay eh, maamul eh, gobolka iyo degmada iyo koonfur galbeed guud ahaan ay ugu horeeyaan wasaaradihii ay qorshaysay iyo madaxweynaha iyo dowladda federaalkaba waxaa qorshaysan dhaawacyaha eh, culayska eh, culayska badan ee halista ah in sida ugu dhaqsiyaha badan goobihii kale ee hadda dhaqa- magaranaysa caasimad ahaan waa adeega gartay nooga wanaagsanoo muqdisho kale sida loo sugaalsiin lahaa beri subaxii haddii la yidhaahdo waa gartay Een, weerarka ka hor wax digniina ma hesheen yaad ku tuhmaysaan
de haddii la helayo wax oo digniin ah waa laga hortegi lahaa digniin la-aan digniinna hadda kama sugeyno waa cadow ummadda beegsanaya marka tuhumkana tuhun mabaha way iska caddahay salka dadka iska leh ma aha mid eh, maanta maqaati doona ama sumad loo raadinayo sumadda iyo meesha la taageergaraysay iyo qaabka arrinta u dhacday dad baa iskale waa la yaqaanayo maanta uma baahna in arrin kale loo raadiyo waa gartay haddaan su-aal dib ugu noqdo wasiir ku-xigeenka ee, hubka dhigista maamulka ee geeriyooday haddii aad xaqiijisani lahaatan magaciisa ma nala wadaagi kartaa
Een, magaciisu oo wasiirku een, dhab ahaantii ee, waa eh, xasan ibrahim Een, eh, oo magaranaysaa een, haddana eh, ku maal- markaas magaalada amnigeeda iyo nolosheeda eh, bal bulshadaas inuu la qeybsado usoo baxay oo bulshada oga mid noqdo Een, taas baan hadda wax howlo oo maanta uu hadda meeshaas ka hayay aan tilmaami karna laakiin in howlihiisa kamid tahay in howl nolol maalmeedka dhalinyarada meelaha ay u badan yihiin waaye iyo howlahooda uu wax ka ogaado isagoo ku jibkooda jiray arrintu dhacday waayo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baan idinka mahad celinaa waanan idinka tacsideednaa geerida iyo dhimashadeeda soo gaadhay maamulkiina iyo weliba dadka rayidka ee gobolkaaga ku nool guddoomiye cabdirashiid cabdulaahi maxamed guddoomiyaha gobolka baay ayuu ahaa kaasi oo si toosa ugu jira khadka telefoonka ee magaalada baydhabo
waa tahay mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal weli v o a washington ayaad la socotaane haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha waa kan axmed faarax cali idaajaah oo aalaaba nala socodsiiya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o da dhegaystayaal muddo dheer bay farduhu nolosha soomaalida iyo xoolo raacatada ahayd mahuraan u ahaayeen muddo dheer buu reerkii aan fardar ahayn ee aanu bulshada dhexdeeda maamuus ku lahaan jirin ha yeeshee waxaa la soo gaaray sannadihii kun iyo sagaal boqol iyo labaatanadii markaasoo ay maamuladii gumaysigu dalka oo dhan ku wada fideen kolkii ugu horreysay ayaa waxaa geyiga soomaaliyeed laga abuuray taliisyo dhexe oo laga amar qaato waxaa la sameeyey hannaan garsoor waxaana la qoray degmooyinka oo dhanna la wada geeyey ciidan boolis ah oo loo kala ashtakoodo intaasiba waxay yareeyeen milgadii iyo wax ku dheefkii fardaha gaar ahaan kolkii la isu qoonsaday dhaca geerashii ay soomaalidu ku kala qaadi ogeyd dhinaca kale waxaa dalkii si deg dega ugu soo batay baabuur miyiga iyo magaalooyinka isaga gooshta oo aada loogu nastay waxaa looga haystay sodcaaladii hawkarka badnaa ee toddobaadada iyo bilahaba qaadan jiray laguna rafaadi jiray sidaasna waxaa kusii qiimo jabay gammaankii la fuuli jiray ee safar iyo sudeefba degaamada dalka loogu kala tallaabi jiray gaadiidkii ay matooradu wadeen ee dhulka la keenay baa silic iyo saxariirba u waday markaas baa dhaqaalahoodii faraha laga laabtay waa la banjoogeeyey daryeelkoodii baa la iska iloobay saalibaax iyo waraabe dugaaggii baa laga soo xiran waayey kolkaas bay tirana yaraadeen wixii ka harayna ay dhogor xumaadeen maanseyahanadii balaaraha fardaha iyo ba-oodaba u soo joogay waxna ka yidhi waxa inta aan ogahay ugu horreeyey gabyaal la odhan jiray guuleed jucufe samatar bartamihii kun iyo sagaal boqol iyo soddonnadii markuu ka yaabay sidii ay bulshadu ula dhaqmaysay iyo qiimo dhaca fardihii u dambeeyey ayuu tiriyey cunsudaalay tix ku magacaaban oo tuduc ka mid ah uu meesigaas ugu calaacalay wuxuu yidhi caynaan fardood baa adduun caraf u roonaaye baabuur sidii loo camiray caynna geli waaye ceesaan riyaad iyo baroor caar leh baa simane inaan haatan lagu ciilbaxayn saw cunsuro maaha ismaaciil mire oo ka mid ahaa muqadimiintii daraawiishta ee fardaha ku gulfi ogaa ayaa isna kun iyo sagaal boqol iyo afartanadii waxaa u muuqday wixii uu guuleed arkay wuxuu ka murugooday dibindaabyadii ay xilligaas farduhu ku sugnaayeen aad ayuu u damqaday markuu arkay sangayaashii inta waranka loo qaro barida laga waraabin jiray oo bananka looga soo hoyanayo cid u xil qabtaana aanu jirin wuxuu arkay halkii fardaha laga daryeeli jiray iyada oo dameeraha laga shuushaaminayo taasina waxay ula ekaatay inay tahay astaan ka mid ah astaamihii soo dhowaanshaha qiyaamaha gabay uu waayadaa tiriyey oo adduun dabadii la baxay ayaa waxaa ka mid ahaa darmaanaha waraabaha digliyo loo dayacay haadda dameeraha la bari siinayo iyo diibtan xamar qaayib daayimow maxaa xigi adduun dabadii weeyaan guuleed iyo ismaaciilba waayadaas ay fardaha u calaacalayeen waa waayadii ay soomaalidu magaalooyinka ku soo badanaysay oo la bilaabay in miyiga si xoog leh loo soo cudleeyo dabayaaqadii kun iyo sagaal boqol iyo kontonadii markii lasoo gaarayna fardaha soomaalida wixii ka haray waxay iska ahaayeen wax aan cidina lahayn xoolo aan la tabin deerada iyo cawshana aan waxba kaga duwanayn allaha u naxariistay cabdi iidaan faarax oo ahaa gabyaal soo dhowaaday ayaa jeer la weydiiyey cabdiyow geel ama gammaan midna weligaa ma ka gabayday sida inoo muuqan doonta waxay ahayd wax in la haybiyo aanu filayn cabbaar hadduu aamusnaa ayuu ku jawaabay anigu maan soo gaarin wakhtigii gammaanka la fuulayey ee raggu ama booli ku soo helayey ama boojima haween uu kula baxsanayey ama uu wax ku soo dhacsanayay sidaa darteed anigu anfaaciga gammaanka ma aan arag geela qudhiisa lama aan dibad bixino anigoo yaroo markaas dabadhowga uun ka adag baan miyiga ka imid hadalkaas kooban ayuu cabdi ku dul maray dareenka gabyaaga iyo degaankiisu siday isugu xiran yihiin markuu arkay in laga rabo inuu jawaabta faahfaahiyana wuxuu sheegay wax laga yaabay wuxuu yidhi nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu malaha kalgacayl u hayaaye waxaa anigu beri u gebiyey dameer aan lahaa waxay ahayd waagii uu biyowaagu hargeyse ka dhacay ee lacagta badan la kala siisanayay aniga oo aan magaalada shaqo ku haynin ayaan haddana ku aroosay waxsaan lahaa dameer aan mahdiyey oo ay hiribluhu iga kiraystaan maalintiiba afar shilin baa la iiga kiraysan jiray wax alla ugu daraba afartaas xaaska ayaan biil u siin jiray biyowaagiina waa dameerkii iga furtayoo aniga imaba saamayn subaxdii baan inan yar u dhiibaa kaasoo inta xaraf geeya afar tanag kaga soo dhaamiya afartaa tanag labana saddex shilin baan siistaa labana xaaska ayaan u dhigaa sidaas awgeedna anigu biyowaaba maan arag ayuu yidhi cabdi wuxuu raaciyey maalintii dambe aniga oo dameerkii meel caws ugu dhigaya oo hor fadhiya ayaa nin xaashi la oran jiray inta ila kabtaba igu yidhi cabdiyow waxaa la yidhi bahalkan waad ka laalaadaa qofkii uu caws ka cuno oo dilana waad la dagaalantaa bahalkan kuwaa la tahay ma faras ba ah niyow bahalkan si iska dheh dabadeed hadalkaas xaashi intuu ka carooday ayuu dameerkii u gebiyey wuxuu yidhi midii xigay casabiya tol iyo xididba ii dhaanye waa kii abaartii xumayd xaaska kaafiye ee haddaanu xerada berigii ku jirin maxa ragoodeene alla ilaahay xil buu iga furtay iyo xan iyo ceeb weyne ha yeeshee xasku igala baxay oo xusuusnahaye xoolaha qanacaadka waa lagu xanaanshaaye kolba waxaan la xayraamayaa xaaladan badaye aniga xaashiyow neefku way xuliya hoobaane kolkii laba bahood loo xintamay xiis irmaan noqoye waxaan xadhigga qoobka ugu suray waan xafidayaa ee xijaabtooyinkii baan ka baqay inay xereeyaan xagun uga dhig inan yow hayaa hay xasaladayne ayuu yidhi xijaabtooyinka uu sheegayaana waa booliskii aan ogolayn in xooluhu magaalada ay miraafaan oo joogaan oo warwareegaan markaasay qaban jireen sidaa darteed ayuu ku leeyahay waxaan xadhigga qoobka ugu suray waan xafidayaa ee xijaabtooyinkii baan ka baqi inay xereeyaane xagun uga dhig inan yow hayaa hay xasaladayn waa dhab oo siduu cabdi sheegay nin waliba wixii uu ku intifaaco ayuu ka gabyaa sidaa darteed gar buu u lahaa haddii uu gabaygiisa ku ammaanay dandarrada abaaraha neefkii dhaafiyey inkastoo tixa dameer lagu ammaanayo ay soomaalidii hore gardarro iyo meelka dhacba u arki lahayd si kastaba ha ahaatee muddo dheer kadib weli soomaalida dhexdeeda waxa aan ka dhammaan rag aan samrin rag ay caloolxuma ka haysay saxariirta u dambaysay maqnaanshaha waganadii ay ku indhadilacsadeen ee sabada guryahooda ay ku arki jireen laguna dhaadan jiray waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistay gabyaagii la odhan jiray aadan carab oo ka caraacaray guuldarrada fardahoodii u dambaysay iyo sida ay uga suuleen dagaamadooda kuwaasoo mar ahaa soomaalidu halka ay sangayaasha iyo darmaanaha wacan u doonato kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii gabay uu tiriyey ayuu ku daray meelisyo tiiraanyo aada ahuwan iyo tuducyo ujeeddadaa xambaarsan wuxuu yidhi annagana sangihii qoofallaa sahalo noo dhaafiye sitaacii farduhu wuxuu ku lumay salow colaadeedee sayidkii dabeed sharaftu waa naga siloonayde suunaadidii uu fuuli jiray sabanahaybkaygu ilmo sugulo aan uga xil qabin silica mooyaane cid kalay ka sayndhabanayaan saaka ma ogeyne dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja aad buu mahadsan yahay inala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america qadarka yara daqadaha inoo dhiman haddii aan mar kale idi xusuusiyo wararka ka imanaya magaalada baydhabo ee gobolka baay waxay sheegeen in laba qarax ay galabta ka dhaceen magaaladaasi labadaasi qarax oo mid uu ahaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kan kalena qof isa soo miidaamiyey gudoomiyaha gobolkaasi baay ayaa idaacadda v o a wuxuu u sheegay in shan iyo toban qof dhimashooda la xaqiijiyey warar aanu ka helay dhinaca hay-adaha caafimaadkuna waxay noo sheegeen sideed iyo toban qof inay dhinteen laakiin labada dhinac waxay sheegeen in dhimashadu ay intaasi ka badan karto dad ka badan karto dadka dhintay waxaa la sheegay inay u badan yihiin dad rayida goobaha la bartilmaameedsadayna waxaa la sheegay inay yihiin goobo rayid ah baabuurka hore qaraxa ayaa waxaa lagu qarxiyey meel ay dadku ku badan yihiin oo u dhow xarunta sarifka hay-adda shirkadda sarifka lacagaha ee dahabshiil kan labaadna waxaa lagu qarxiyey maqaayad ku taalla isla suuqa weyn ee magaalada baydhabo oo wixii ku soo kordha idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan waa anigoo haaruun macruufa iyo saar cabdi axmed oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.